Ardayda dugsiyada sare ee deegaanada maamulka Khatuma iyo kuwa fasalka sideedaad ee deegaanadaasi ayaa codsi u diray wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. Codsiga ardayda ka soo yeeray ayaa ku aadan in imtixaanaadka loogu geeyo deegaanadooda si ay u galaan. Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in guud ahaan deegaanada dalka laga gala imtixaano midaysan kuwaasi oo ardaydu si isku mid ay u galaan.
marka waxay ku saabsan tahay maanta saxaafadan aanu qabanaynaahi hubanti la'aan ka jirtaa waxaa ardayda foonfuradaha ay ku gelayaan imtixaamada taas oo wasaaradda ssc khaatumo ama wasaaradda waxbarashadu ay gelisay jahwareer oo yacniga sidii aanu annagu markii hore ugu xisaabtamaynay si ka duwan war ah uuna soo gaaray marka tan maanta waxa weeye wasaaradda annagu lama hadlayno oo waxaanu leenahay maridagaal la hadlago laba jeer daga ise ilaah laba jeer daga buu yidhi anaa istagay laakiin maridagaal la hadlago laba jeer anaa istagay marka waxaan leenahay wasaaraddu haddii ay iyada oo waxba haba yaraatee aan tashi iyo xog iyo xaal ardaydeedii iyo dadkii ay materaysay aan ka haysan ay geysay waraysiyo iyo yacnaha costiyo gaara annagu iyada waxba odhan mayno way mahadsan tahay waxaanu leenahay wasaaradda haddaa idinku sidaa xal moodeen waa hagaag se waxaanu la hadlaynaa madax meel ka sareeylo salaaxaamid jirtee wasaaradda federaalka soomaaliya wasiirka baanu la hadlaynaa ardaydiisii baanu nahay waxaananu halkan maanta ugu gudbinaynaa codsi waxaanu filaynaa inuu codsigii koowaad ee uga taga SC Khaatumo waxaanu leenahay waa codsigii koowaad ee wasiir nooga ka yimaada waa kii koowaad oo aanu kugu maaragtay baranayno wasiirkayagii baa tahay sharaf iyo karaamada waad naga mudan tahay codsigaga inaad tixgelisidna waa rajaynaynaa ay mudmadow ku jiro annagu waxaan u galno garan mayno ardaydu waxay diyaar u tahay in ay gasho imtixaanka ardayda guud ee Soomaaliyeed ay galayso oo ay la gasho wixii yacniga ay ardaydaasi ka keensanayaan ay ka keensadaan la tartamaan wax lagaga fadilaan ma jirto waa nagu gardarro waa nagu liidid waa nagu cadaalad darro in naloo diyaariyo itixaamo luuqluuq madow ah iyo itixaamo gaar ah intaa waxaan leeyahay wasiirka wasiir codsiga yagani waa kaayagii koowaad yaanu noqonin mid aad yacniga si maaragtay dhayala aad ku fiiriso waanu rajaynaynaa inuu codsigeennu ku soo gaadhay inaad nooga soo jawaabto wasiirka weliba wasaaradaha dadkii mudnaa haysta inay tahayna waa kuu qirsannahay wasiir ardadaadii baanu nahay kalsoonina waa kuu qabnaa codsigaasna inaad ajiibaysid baanu ku rajaynaynaa codsigayagaas waa ma rabno tiri ilaa foor inaa galno sababtuna waxay tahay ma wanaagsana marka annagu mar kasta waxaan la midnaha la midnahnay ardaydeena soomaaliyeed marka waxaan codsanaynaa in imtixaanka aan ardayda la wada galno ma rabo waxna oo gaar ah oo naloo soo diyaariyay waxaan ahay ardaydiisa khaatumo waxaan codsanayna inaan galno ardayda dhan imtixaamadii gelayaan oo loo diyaariyay imtixaanka soomaaliya marka wasiirka ee fadhiya waxaan leenahay hawsha ka qayb galay imtixaanka anagu rabnaa ma rabno lawada galaas wan la fol ayaan rabnaa bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta ardaydan halkan waxaa isugu timi codsi ay u dirayso wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo madaxweynaha iyaga axmed cabdiqaadir cali firdhiye codsigaas waa cabasho aan u gudbinayno ciddeen in arrintan ku socoto codashadaas waxa weeye in wasaaradayadii khaatuma ay noo keentay in nagu tiri naguna amartay waxaad gelaysaa imtixaan lama sana annagoo taa doonayn waxaan doonaynaa annagu imtixaanka ardayda soomaaliyeed ay gasho waxaan doonaynaa xaqa ardayda soomaaliyeed hesho inaanu helo waxaan doonaynaa ardayda soomaaliyeed ee xamar joogta inaanu la tartanno aan doonaynaa marka waxaan ka codsanayaa wasiirka waxbarashada soomaaliya inuu imtixaankaa noo keeno imtixaankaasaanu gelaynaa kaasaanu qaneeco ku qam waxaa lagu wadaa in goordhow uu bilowdo imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalada dugsiyada labiyo tobnaad iyo fasalka sideedaad ee dugsiyada dhexe kuwa oo ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya